waxaan ku bilownay madaxweynaha xilka kasii degaya ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa maanta xarunta madaxtooyada villa soomaaliya ku soo dhoweeyey madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud sidoo kale madaxweynaha cusub ayaa weli wada kulamada wadatashiga ah uu la yeelanayo qeybaha kala duwan ee bulshada warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle
madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa muqdisho hadda kula kulmaya qeybaha kala duwan ee bulshada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa maantii shala kulan gaara la qaatay taliyayaasha ciidamada xoogga dalka iyo midka booliska jananka hogaamiya ciidanka booliska soomaaliya jenaraal xijaar iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal odawaa yuusuf raag ayuu kala hadlay xaaladda amni ee dalka guud ahaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale kulan la qaatay ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble siyaasiyiin iyo qaar ka mid a musharaxiintii tartanka uu dhowaan kaga adkaaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa maanta gaara villa soomaaliya barqanimadii maanta ayuu kulan kula qaatay aqalka madaxtooyada madaxweynaha dhowaan xilka uu kaga adkaaday maxamed cabdulaahi farmaajo oo aan weli xilka wareejin madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweyne farmaajo ayaa ka wada hadlay xaaladda dalka waxaana si gaar iskaga xog wareysteen xaaladda siyaasadeed midda amni iyo khilkala wareejinta dhowaan la filayo in madaxweyne xasan uu villa soomaaliya kula wareego madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dhowaan kusoo baxay doorasho ka dhacday muqdisho ayaa hadda wada qaabilaada qeybaha kala duwan ee bulshada wuxuuna inta badan xog wareysi la yeelanayaa dadka kumada uu la qaatay maanta wuxuu gaaray madaxweyne xasan sheekh maxamuud xarunta xalana halkaas uu kulamuu kula leeyahay qaar ka mid a diblomaasiyiinta halkaa fadhigoodu yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka mid ahaa xubnihii firfircoonaa ee midowga musharaxiinta kuwaasoo hardan xoogan ugu jiray qabsamidda doorashada iyo in meesha laga saaro madaxweyne farmaajo xilligaasi talada dalka hayay cabdulqaadir okey v o a muqdisho